waad mahadsan tahay walaalka macadka washington institute ee ka faallooda arrimaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ahna macad taabacsan dowladda maraykanka kana shaqeeyaan mas-uuliyiin amerikaan ah oo qayb ka ah wasaaradaha dagaalka iyo arrimaha dibadda ayaa baahiyey diraasad ka kooban in ka badan boqol beij taasoo lagu gorfaynayo ee maamulka jamaacaadka jihaadiga ee daafaha caalamka iyo aragtidooda la xiriirta xukunka iyo dowladnimada diraasadda waxaa ciwaan looga dhigay jihadisti governancy and statecrafty oo ah xukunka jihaadiga iyo fanniga dowladnimada waxaana qoray koox baarayaal ah oo qaarkood wax ka dhiga jaamacadaha siyaasadda iyo militariga ee dalka maraykanka dabcan baaxid welibana wuxuu diraasaddu ku leeyahay mowduuc gaar ah ilaa labiyo toban warbixin ama baaritaan ayaa qayb ka ah diraasadda waxaana ragga qorayaasha ah ee ugu caansan ka mid ah christopher anzelon oo ah macallin jaamacadeed iyo baare ka howlgala xarunta carlog ee taabacsan jaamacadda ciidanka badda ee maraykanka iyo sidoo kale matthew bamber iyo haweeneyda lagu magacaabo mart forland wasiim nasri iyo kuwo kale oo isugu jira siyaasiyiin falanqeeyayaal amni wariyaal iyo xubno ka tirsan dowladaha reer galbeedka iyo hay-adahooda horedhaca diraasadda waxay tilmaamaysaa in wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobanka sebteembar ay sii xoogaysteen taxadiyada amni ee wajahaya reer galbeedka labaatankii sane ee lasoo dhaafayna ay muuqatay in furuucda alqaacida qaarkood sida faracyada yemen qaradwekaha hindiya iyo soomaaliyaba ay xoogga saareen sidii loo dhisi lahaa hannaan maamul oo islaami ah oo daboolaya baahida dadweynaha waxay diraasaddu xoogga saaraysaa soona ibraasinaysaa in jamaacaadka jihaadiga aanay howshooda ahayn keliya dagaalka iyo dhiigbixinta cidda ishayaan laakiin ay yihiin dad leh aragti dowladnimo iyo maamul diraasadda ayaana soo qaadanaysa tusaalooyin muujinaya hab maamulka jamaacaadka jihaadiga waxaana tusaalooyinkaasi ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhul ballaaran oo ka mid a bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ka hirgelisay nidaamka wilaayaadka islaamiga oo shaqaynaya in ka badan shan iyo toban sano oo xiriir ah diraasaddan cusub ee uu baahiyey macadka washington institute ayaa u muuqata mid maraykanka iyo si guud sunnaaculqaraarka reer galbeedka siinaysa mafhuum la xiriira aragtida maamul ay aaminsan yihiin jamaacaadka jihaadiga ah marka meelaha qaar waxay diraasaddu tilmaamaysaa xaqaa'iq rasmi ah oo aanay jeclaysanaynin warbaahinta reer galbeedka iyo madaxda ku daaban shisheeyaha ee ka taliya qaybo ka mid a caalamka islaamka laakiin way ku qasban yihiin oo waxay doonayaan in madaxdooda ay ogaadaan aragtida rasmiga jamaacaadkan si ay iyaguna u qaataan go'aan curyaamin ah oo looga hortegayo hanaqaadka jamaacaadka jihaadiga iyo maamulada islaamiga ah insha allah waxaan wararka iyo barnaamijyada soo socda kusoo gudbin doonaa qayb ka mid a nuxurka diraasadan gaar ahaan tan la xiriirta soomaaliya iyo maamulka wilaayaadka islaamiga ah taasoo uu qoray qoraaga lagu magacaabo christopher anzelon ciwaanna looga dhigay dib u eegis ku saabsan khalfiyadda dambe iyo mustaqbalka maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab